ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta daahfuray istaraatiijiyada bahda cadaaladda soomaaliya ee labada kun labaatan iyo shanta ilaa iyo labada kun labaatan iyo sagaalka oo halkudhigeedu yahay dhismaha nidaam cadaalad oo loo siman yahay lehna ee daahfurnaan helitaan iyo isla xisaabtan istaraatiijiyadu waxay salka ku haysaa mabaa'idda cadaaladda muwaadinku ay u adeegaysna uu aas-aas ka yahay iyadoona u helinayso shacabka qaybihiisa nugul sida haweenka caruurta waxayna si cad u qiixaysaa waddada loo marayo dhismaha hannaan cadaalad isku dhafan lana jaanqaadayso nidaamka federaalka kuna salaysan qiyaamka dhaqanka iyo diinta suuban islamarkaana texgelinayso duruufaha iyo baahiyaha dalka iyo dadka soomaaliyeed ay wajahayaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo daahfuray madasha ayaa wuxuu sheegay in ka dowlad ahaan ay ka go-an tahay dowladdu inay dhaqan gelinayso nidaamka cadaaladda maadaama ay lafdhabar u tahay nolosha bulshada waxaan anagu ballan qaadaynaa oo aan maxaan ku dhahaa aan commit garaynaynaa inaan hawshaas si xoog looga shaqaynayno annagoo taas ku dadaalayna dabcan ayaad ogtihiin oo garsoorka markaan billars ka dhisaynay sanadkan waxaan ka dhignay mid gaar ah iyo cadaaladda amnigaa waagii hore la hoosgelin jiray marka amnigaa maadaama waddanka amniga ay dhinacaas problem naga haysan jiray marka amniga ayaa mar kasta ayaa maxaan ku dhahaa ayaa ayaa ballaarhnaa oo controli jiray ama saydarayn jiray cadaaladda marka cadaaladdu waxay ahayd meel yaroo ku hoos ku hoos naban oo ku hoos jirta laakiin waa waxaan aragnay inay ayadu ka ballaaran tahay oo amnigu qayb ka mid a cadaaladda uu yahay oo haddii aan cadaaladda la helin qaybaheeda kala duwan amnigaan waxba ka jirin dhinaca kale wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin ayaa wuxuu faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay diyaarinta qorshe cadaalad oo markaasi shanta sano soo socota iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay mudane ra-iisul wasaare sida aad halkan ku wada aragteen wasiirada iyo martisharafta kaleeto cadaab qorshahan istaraatiijiyadda bahda cadaaladda wax cirkana looga soo dejiyey maahan sidaad maqasheen baa wax ka yimid bulshada soomaaliyeed siday cadaaladda u arkaan ka yimid waaye waxna loo keenay oo maaragtay annagu aanan iska lahayn maahan dadweynaheenna soomaaliyeed ayaa laga soo ururiyey siday cadaaladdu u arkaan caqabadaha ka hortaagan iyo siday cadaalad ku gaari karaan marka runtii waa wax hadhowti hirgelintoodu sahlanaan doonto mudane ra-iisul wasaare maadaama ay saa tahay hadda kadib cid walba oo nala shaqaysa oo na taageerta bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan qof walbaba waxa uu haystaa khariidadaas ayuu haystaa cadaaladda soomaaliya ugu dambeyn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la helo xeerar iyo sharciyo dhammaystiran oo hagaya hanaanka cadaaladda dalka si ay bulshada u helaan garsoor loo wada siman yahay fursadaha jira ee dalka ama dadka guud hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay job opportunity ama shaqada shaqada marka la la helayo in cadaalad la sameeyo waa laga maarmaan nolosha qoyska aabbaha iyo hooyada iyo caruurta waa in ay wada hoos noolaadaan oo aan qofna aan lagu xadgudbin ayaa la rabaa sharciga si cadaalad ku jirto in loo tadbiiqiyo ama loo hirgeliyo ayaa la rabaa ee uusan noqon maxaan ku dhahaa arrintii ahayd idaa sariqa fiikum adaciif ama shariif tarakuuhu wa idaa sariqa qofka shariifka ana aqaamu qofka daciifka miskiinka ana aqaamu caleyhi alxad inaan xadka lagu oogin yani ka miskiinka un inuusan sharcigu qabanin ee laga maarmaan ay tahay inay dadka si siman waana meesha laga eegayo sharcigu inuu effective yahay wax sax cadaaladu ay tahay iyo inay cadaalad la farsameeyey ay tahay meeshaasaa lagu garanaya